iyadoo magaalada kismaayo ay ka jiraan carruurta aan qaangaarin ay shaqooyin kala duwan ay ka qabtaan magaalada wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xaquuqul insaanka jubbaland ayaa waxay muddooyinkan ka wadaa magaalada kismaayo barnaamij lagu wacyigelinayo in carruurta aan lagula kicin tacdiyo ka dhanka ah jinsiga carruurta soomaaliyeed ayaa waxay la kulmaan tacdiyo kala duwan ay ka mid yihiin askariyeenta afduubka iyo shaqaaqooyin lagula kaca carruurta tacdiyada ka dhanka ah ee carruurta ee soomaaliya ayaa weli dhibaato weyn oo u baahan dadaalo joogto ah oo ay ka qayb qaataan dowladda hay-adaha caalamiga iyo bulshada rayidka si loo xaqiijiyo badbaadinta iyo horumarka carruurta soomaaliyeed agaasimaha waaxda carruurta ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xaquuqul insaanka jubbaland cabdiqaadir cabdi yare ayaa wuxuu ka warbixiyey tacdiyada loo geysta carruurta ka hortegidda iyo wacyigelin ku saabsan in carruurta oo askar noqdaan oo maaragtay dhanka kale ay dugsiyada iskuullada iyo waxa ay ay aadaan askaraynta ama canuga inuu askar noqdo isaga oo maaragtay da-diisa ay yar tahay waxay ka mid tahay tacadiyada lixda ah ee loo geysto carruurta ka mid tahay tacadiyadaas lixda ah haddaan dulmaro waxaa ka mid ah in canuga dilka oo kale waxaa kaloo ka mid ah afduubka ilmaha loo geysto oo kale waxaa kaloo ka mid ah kufsi iyo sexual violence waxa la yidhaahdo shaqaaqa la xiriirta galmo in lagu sameeyo canug yar waxaa kaloo ka mid ah tacadiyada foosho xun ee loo geysta carruurta barnaamijkan marka markaan usoo noqdo recruitment ama in carruurta ay noqdaan askar ay ka mid noqdaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada intaba si toos a uma shaqaalaysiiyaan carruur ka yar da-dooda siddeed iyo toban qofka markii la shaqaalaysiinayo askari laga dhigayo nidaamyo badanuu maraa waxyaabo badanuu maraa laakiin waxa aan ka hadlayno annaga waxa weeye in caruurta ayaga laftoodu si dadban ay maaragtay askaraynta ku geli karaan oo ay ka mid tahay adduunkana uu u aqoonsan yahay canuga haddii uu meesha shaqo ka qabto saldhig ciidan ama maaragtay xafiis dowladeed ama hadduu shaqo ka qabto ciidanka meel ay joogaan ama kaam ha noqdo ama ha noqdo saldhig ha noqdo hadday ka shaqeeyaan oo howlo ay ka qabtaan micnaheeda waxa waaye canuga waa la askareeyey marka bulshada iyo ciidanka laftooda inay arrintaa ku baraarugsanaadaana la rabaa hadduu alla idmo insha allah